dagaalada gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada kaleete ka dhacay maanta ayaa imaanaya iyada oo dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxda maamul goboleedyada uu shir horudhac uga furmay magaalada muqdisho si kafool kafool ah ayayna ugu sugan yihiin dhinacyadaasi magaalada muqdisho shirkoodaasi ilo wareedyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in shirka uu u badnaan doono ajendaha shirarka soo socda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan kasoo diray muqdisho shirkan oo ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayay ugu dambeyntii maanta ku kulmeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna shirka ka furmay teendhada efesoon ee ku taalla xayndaabka garoonka anaade oo ah meel ammaankeeda aada loo ilaaliyo madaxda soomaalida ayaa maalmihii lasoo dhaafa lagu guuldarraysay inay yeesheen shir foolka foola si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada iyo geedi socodka doorashada soomaaliya iyadoo la ambaqaadayo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar iyo isfahamkii baydhabo laga gaaray wakiilada beesha caalamka ayaa aada ugu mashquulsanaa maalmihii lasoo dhaafa sidii layskugu keeni lahaa dhammaan dhinacyad ay qusaysa arrinta doorashada gaar ahaanna madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo si weyn kaga biyadiidanaa siday hadda u maamulayaan madaxda federaalk ee wakhtigu ka idlaaday shirka maanta ka furmay teendhada efesoli waxaa bannaan joog ka ah sakhaafadoo loo ogoleyn waana mid u gaar ah madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo ka kooban madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare roble shanta madaxweyne iyo duqa muqdisho lasoo magacaabo waxaa socday dadaallo caalamiya lagu doonaya in wada hadalladu ay miro dhalaan waxaana maalmihii lasoo dhaafa si weyn loogu mashquulsanaa in madaxdu ay kulmaan kana wada hadlaan arrinta doorashada iyadoo tan iyo markii wakhtigu ka idlaaday dowladda soomaaliya jireen baaqiyo caalami ah oo salka ku haya qabsoomidda qaar ka mid a dadka degan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyay shirka madaxda soomaalida uga furmay teennada efesoni iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdishakuur maxamed maxamuud waxaan ku faraxsanahay maanta inay madaxdii soomaaliyeed is arkayso wada hadlayso wada tashanayso oo si hufan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay kasoo baxdo guul oo doorashada lagu heshiiyo sida dowladnimada hore usuus caqabadaha oo doorasha joorasho la-aanta iyo waxaa ognahay in xoogaha culaysyo badan xag dhaqaale inay dalkii soo food saareen inay shaki badan laga qabo inay waxay dhan fashilmi karaan taas waxay marka rajaxumo u abuurtay ganacsatadii dadkii rabay inay maal gashtaan maadaama culeysyadaas ay jiraan waxaa waaye haddii doorashada lagu heshiiyo oo waddanka doorasho ka dhacdo waxaa kalsooni heli doona ganacsatadii waxaa kalsooni heli doona dhallinyaradii horumarkii dalkan uu sii soconaa magacayga waa cabdifataax nuur cabdulle marka aada ugu faraxsanahay in oo doorashadii laga wada hadlo madaxda isku timaado uun ka soo baxaan oo lagu heshiiyo oo hore loo socdo oo dalka uu gaaro maaragtay shaqawaaye qor isku dhiibkii hore uu sii socdo insha allah waan rajaynaya inaan wax fiican ka so baxa insha allah magacay waa cabdirashiid ismaaciil walaal shirkaas waa shir muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed ay aada u eegayaan ay maaragtay ka dhur suriyeen in muddaana maaragtay arrintaas laga shaqaynayo oo dowladda iyo dowladda federaal dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex maaragtay isku khilaafsanaayeen runtii waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala in natiijo fiican ee ummadda soomaaliyeed ay ku farxaan ay ka soo bixi doonto waayo dhammaan ummadda soomaaliyeed indhaheedu waxay ku taagan yihiin waa doorashada waa arrinka ugu muhiimsan oo maanta maaragtay dadku fiirinayaan marka waxay ku xihan tahay rajadeennu siday shirkaas iyo madaxda isugu tanasulaan iyo natiijada ka soo baxdo dowladnimada dhanna waxa waaye waxaa aasaas waa waa arrimaha doorashada haddii doorashadan tagto waxay ku xihan tahay hataa systemkii iyo dowladnimadii cusbeed oo imaatay iyo dhammaan shaqada dowladda o dhan waxay ku xihan tahay la fiirina ama la wada eegaya waxay tahay waa doorashada dowladda cusub iyo sida loo maareeyo wakhtiga kala guurka aad iyo aad cabdulqaadir okay v o a muqdisho